إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada itoobiya ayaa dad soomaaliya ku dilay deegaan ka tirsan dhulka soomaaliyeed oo ay gumaysiga ku haystaan arrintaas oo si adag loo cambaareeyey laba qof ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka baay askar maraykan ah ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday gaadhi gaashaaman oo kula rogmaday waddanka suuriya hogaami kooxeed hore oo hadda ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka awood badisay dowladda federaalka isagoo soo qaatay tusaalooyin dhowr ah maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolka iyo culaysyada ay wajahayaan ciidamada shisheeye dowladda kenya ayaa halis ugu jirtay inay weyso milkiyadda dekedda mombaasa kadib markii uu burburay qandaraas uu shiinaha ku bixiyo malaayiin dollar maamulka somalilan ayaa canaan kulul kala kulmay xukuumadda addis ababa kadib markii la sheegay in wafdi ka socdo masaarida ay gaareen hargeysa baarlamaanka waddanka masar ayaa ogolaaday in ciidamo ka socda dalkooda loo diro waddanka liibiya warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo fidsan ciidamada itoobiya ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan ka tirsan dhulka soomaaliyeed oo ay gumaysiga ku haystaan arrintaas oo si adag loo cambaareeyey wariye maxamed cali aadan ayaa warkan soo jeedinaya qurbajoogta soomaalida ee ku dhaqan waddanka maraykanka ayaa cambaareeyey falal dil ah oo ay ciidamada xabashidu ka geysteen dhulka soomaali galbeed dhibaatooyinkan ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen deegaanka bayaxow oo ka mid a dhulkaas gaar ahaan webi shabeelle waxay sheegeen in ciidamada maamulka ka dhisan deegaankaas uu dil barakicin xarig iyo qalqalgelin ka wado deegaanka bayaxow waxaan ka hadlaynaa oo na dhibay arrin ka dhacday meel la yidhahda bayxow oo u dhexaysa goday iyo qalaafe halkaas dadkii degganaa oo meelaha qaarkood laga soo barkiciyey meela shaaka laga qodo oo dowladda federaalka ciidamada militariga joogaan cid u dhowaan karta aan jirin dadkii meeshii kale ay degeen u soo carranaya ay joogeenna ay isku dayayaan dad magacii dowladda deegaanka wadata oo gobolka maamula inay siyaasadeeyeen oo dadkii intii wax loo qaban lahaa ay isku dayeen inay bara kiciyaan oo dadkii la dhaho idan waxba loo sheegin dad kalea la korkeyn oo barakaca marka dadkii doodeen oo dheheen deegaanka annagaas kale annaga xaq u leh meeshan ilaahay baa nugu abuuray weligaana waan deganayn waa meesha annadii maadaama aan soo barakacnay oo deegaankan deegaanka annaga yahay xuquuqda annadii baan rabnaa xabad baa indhaha looga qaaday dhowr iyo toban waa dhaawac maamo sagaal ilmahoosta waa la dilay ninkeeda waa la xidhay waxaa kaloo jirta dadkii deegaanka odayaasha giddi inay xidhan yihiin qaar qallaafa loo qaaday
sidoo kale mid ka mida qurbajoogta ayaa isana ka warbixiyey qaabka ay wax uga dhaceen deegaanka annagoo ah qurbajoogta gobolka shabeelle gaar ahaan deegaanka bayaxow waxaan halkan ka cambaaraynaynaa xasuuqii ba'naa ee loo geystay dadka ku dhaqan deegaanka bayaxow xasuuqaasoo ay geysteen ciidamada dawladdu dadka oo lagu laayay goobtaas waxaa halkaa degay qoysas siddeed boqolah oo meesha lagu galay waxaa ku dhimatay xaliimo saahid xasan allah u naxariisto saygeediina waa xidhan yahay wiil ay dhashayna waa dhaawac waxaa kaloo iyagana dhaawaca shan iyo toban qof oo saddex ka mid ah ay hadda ku sugan yihiin hosbitaalka jigjiga intii kalena ay ku sugan yihiin hosbitaalka goday kadib markuu guddoomiyaha gobolku amar ku bixiyey inaan dadkaas la dawayn karin oo aynan helin daaweyn dowladda itoobiya ayaa gumaysi xooggan ku haysa dadka ku dhaqan dhulka soomaaliyeed ee ay xoogga ku haysato waxaana xusid mudan in dadku ay weli hurdaan halka qowmiyadaha deggan uubucda itoobiya ay fadhiga ka kaceen islamarkaana diideen in lasoo gumaysto laba qof ayaa ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka baay haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaara ee degmada buulo fulay ee gobolka baaya ayaa sheegaya inay halkaa ku dhinteen laba qof qaar kalena uu dhaawac soo gaaray kadib markii ay isku dhaceen laba mooto oo ay dadkaani saaraayeen shilkan ayaa wuxuu dhacay maalintii shalay qaar ka mid a ehelada dadka ay wax soo gaareen ayaana ka warramay shan sac iyo meelahaas waqtigii ahayd ana ilaahay maqaadirtiisa waddanka ka dhacday laba mooto ayaa isku dhacday marka adigu laba ruuxna waa ka naf waayeen dad badan oo dhibina waa iska jiraan walaalow dhacdadaas waxaan ku qiyaasi karna ma leh biidn illaahi ku dhacday laakiin waxaa intaas zaa'id waa mas-uuliyad xumo dad gaariga u wada bareegis lugtiisa gaari karin baad gaari loo dhiibay horta eefad meeshaasay ka ballaabatay laakiin wixii kale biidn illaahi waaye sanadkan waa ka shaqaysanayn dhibaato ma jirin sidoo kale mid ka mid a howlwadeennada isbitaalka buulafuulay ee la dhigay dadka dhaawacyada qaba ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen iyo gurmudka degdega ah ee ay u fidiyeen dadkan ay wax soo gaareen degmada buurland shil baa wuxuu ka dhacay meel aansaa magaalada ka fogeen dhinaca bari e laba mooto saddex lugaadlaya isku dhaceen dadkii saarnaa wax ku soo gaareen labiiyo toban qof bay ahaayeen laba ka mid e way dhinteen wiilii gabar way dhinteen laba ka midana way jabeeno midna gacanta lugtay ka jabtay wiilna gacantuu ka jabay kuwa kale way iska murqacdeen kuwana way murxadeen qaar ka midana way shoogeenoo alxamdulilah de isbitaalkay jiifaan dhammaantoodan waa lala tacaalay kuwii geeriyoodana de waxaa loo dhaadhiciyey xaggii qabuuraha isticmaalka mootada ayaa waayihii dambe ku soo badanayay geyiga soomaaliya inkastoo shilalka qaar marka laga soo tago qadarka allah loo sababeeyo qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka oo xirfadoodu hoosayso askar maraykan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaari gaashaaman oo kula rogmayay waddanka suuriya wararka naga soo gaaraya waddanka suuriya ee bariga dhexe ayaa sheegaya in askar maraykan ah oo socdaal ku jiray ay dhimashadii dhaawac noqdeen askartan ayaa waxa uu gaari gaashaaman kula rogmay magaalo lagu magacaabo halaska ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay hal askari oo maraykan ah ayaa dhintay halka sidoo kale in badan oo ka mid ah askartii saarneed nagawaarida ay dhaawacyo soo gaareen muuqaalo laga soo duubay shilka halka uu ka dhacay ayaa la arkayey gaariga gaashaaman oo ah nuuciisa taw kaas oo waddada ka baxay islamarkaana lugihiisa ay dhanka cirka u jeedaan ciidamada shisheeyaha ee maraykanka oo ku sugan waddanka suuriya ayaa mararka qaar la kulma dhibaatooyin kuwan la mid ah hogaamiye kooxeed hore oo hadda ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka awood badisay dowladda federaalka isagoo soo qaatay tusaalooyin dhowr ah mar kale iyo maxamed cali aadan kadib markii dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ay magaalada muqdisho ka dhaceen weeraro waaweyn oo midkood lala beegsaday taliyaha ciidamada dowladda federaalka waxaa aada u sii korartay cabsida dhanka ammaanka la xiriirta ay qabto xukuumadda fadhigeedu yahay caasimadda yuusuf maxamed siyaad indhacde oo ah hogaamiye kooxeed hore haddana ka mid ah dowladda federaalka ayaa si isciilkaambin ah uga hadlay weerarada sii xoogaysanaya ee mujaahidiinta al-shabaab iyo dhaqanka dhagax ku gambashada ah ee dowladda federaalka ugu horreyn wuxuu tacsi u diray taliyaha ciidanka dowladda federaalka oo dhowaan weerar nafurnimo ah lagula beegsaday degmada hodan kaasoo uu ku waayay qaar ka mid ah ilaaladiisa gaarka ahaa iyo gaadiid qaali ahaa horta waa jalanka waxaan uga tacsiyeynayaa qaraxii ku dhacay inkastoo aan aan taleefonka ku waayey oo taleefanadiisu mashquul ahayeen laakiin saxaafaddaan u marinayaa ciidankii kula socday indhacadde ayaa wuxuu caro kala duldhacay inta badan dadka xilalka sare ka haya dowladda federaalka oo u badan kuwa ka yimid qurbaha iyo maraykanka kuwaasoo uu sheegay in dartood uu amnigu u xumaaday qof aan dalka anba deganayn oon ilmo u deganayn oon hooyadiis deganayn oon wax u degan la arag oo dadkiisa kala qaxay oo asagu qaxay oo dal kale ka yimi oo soo shaqo tegey oo aan wax kabaaha la arag amni ma dee interest ma kuma ahan wuxuu interest ku yahay meesha uu ka yimi sida asagoo jeebuuran ugu noqon lahaa oo interest ku yahay intaa kadib wuxuu ka shanqariyey hadal quus ah oo uu ku xaqiijiyey in si kastoo ay dowladda federaalka u dadaasho aysan dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab weyn karintabay ku naafayso waxaan is leeyahay sideedaba horaan waxaa loo yidhi ilma dhowrto nin tuuga kula taallaa tabtaada ma weydaa layidhi marka dadkii ka mid yihiin way joogaan ma ma wey karaan meeliga naga soo galaan dowladda federaalku waxay dugsanaysaa dhagaxaan waaweyn iyo ganjeelooyin lagu xiray waddooyinka markii ay ciidamadaydu wax ka qaban waayeen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka khubarada ku ah ammaanka ayaa sheegaya in wax kale iska dhaafa ay dhagaxaantaani niyad jebiyeen ciidamada dowladda federaalka waayo askarigu markuuu arko in qoragiisa dhagax lagu kaalmeeyey wuxuu dareemayaa inuu yahay wax liita yuusuf indhacadde ayaa dhankiisa qaba in dhagaxaantani aanay wax faa'iida ah u keenayn dowladda federaalka intaba ay dhibaataynayso bulshada muqdisho jid la xirxiraahe amni ma sugo amniga waxaa suga dad aqoon u leh iyo ummadda oo isku xiran inta ummadda iyo ay kala lunsan yihiin dadka amniga sugaa oo dowladda uga mas-uulka ah iyo dadweynuhu intay isu yihiin bisadiyo jiir isqaraxa dhaca ismidaamana dhace waxbaa jikarana ma jiraan sababtoo ah dadkii yacni cobrationka dowlad oo dowladdu waayo dowladdu waa dadka dadweynaha waayo dadkii loo shaqaynayey haddii jidkii lagu dhibaa oo baal looga qaadaa oo- oo oo lagu xiraa oo oo maaragtay ee lagu dilaa lagu dulminaa yacni amnian ma sugi kartid cidood shaqayna lama yaqaan inkastoo indhacade uu dhaliilay dhagaxaanta ay dowladda federaalka ku goysay waddooyinka haddana waxaa macruuf iyo waddada gasha gurigiisa iyo xitaa hoygiisaba ay dhagaxaan badan yaalaan mana dhicin in warbaahintii kulanka la samaysay ay weydiiyaan su-aal arrintaas ku saabsan ugu dambayntii wuxuu si cad u muujiyey in dowladda federaalka uu isagu ka mid yahay ay ku fashilantay dagaalka dowladdu waxay noqotay fadhiid shabaabkuna waa facaal ayaa ka mid ahaa hadalladiisa dowladdu waxay daba socotaa shabaabka shabaabkiyaa mashquuliyey wuxuu ku mashquuliyey shabaabku mar maalinba tab tabuu la imaana tabtaasaa laysla waxaa loo diyaarinaa qaabka laysaga difaaci lahaa tabtaas markuu arko qaabka laysaga difaaci lahaa in loo sameeyey wuxuu tab kalow keenaa Ma- ta- marka waxaa waaye eh, dowladdii ay- ay- ay- ayaa ah fadhid shabaabkiina waa facaal marka mar kasta asa- asa- asaa la daba socdaa labada qof qofka la daba socdo ayaana hadiyo jeer guulaysta hadalka indhacadda ayaa ku soo aaday xilli ay aad u sii korortay cidhiidhiga ay qabto dowladda federaalka iyo xilligan oo ay siyaasiyiinta qaar ku aasteeyeen wakhtiga ay ugu dhimashada necab yihiin dadka xubnaha ka ah dowladda federaalka waayo waa xilli kala guur ah oo uu wakhtigu ka sii dhammaanayo nidaamka hadda jira dadkuna ay yihiin qaar dadaal ugu jira inay xelal kale ka helaan afarta sano ee soo socota iyo kuwo boorsooyinka sii xirxiranaya oo quus ah isla markaana doonaya inay dib ugu laabtaan dalalkii reer galbeedka ay ka yimaadeen muddo dhowr bilood ah ayaa ka harsan muddo xileedka madaxweynaha dowladda federaalka waxaana xusid mudan inuu wakhtiga uga dhammaaday goodis iyo sidii hadba uu u iclaaminayay dagaal ka dhan ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay xaaladiisu maraysaa inuusan si nabadgelyo ah ugu socdaali karin inta u dhexaysa madaxtooyada iyo isbartiibo staadiyo muqdisho halkaasoo qarax lagula beegsaday kowdii bishan julaay maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolka iyo culayska ay wajahayaan ciidamada shisheeye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo faahfaahinaya weliga wilaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise oo kabaka tukaday oo u warramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey mashaariic kala duwan oo wilaayadu ay ka fulisay deegaano kala duwan oo gobolka ka tirsan waxa uu sheegay in allah uu ku guuleeyey in amniga dadka muslimiinta ay sugaan islamarkaasina ay juhdi badan ku bixiyeen fidinta dacwada sheekh yuusuf sheekh ciise kobanka tukada waxa uu sheegay in ceelal horle laga qoday deegaano gobolka ka tirsan islamarkaasina magaalooyinka qaar horumarro kala duwan laga sameeyey iyadoo dadku deegaanadooda ay maal gashanayaan geesta kale sheekh yuusuf sheekh ciise kobanka tukade waxa uu ka hadlay kadeedka ciidamada shisheeye ku heesta gobolka shabeellaha dhexe ciidankaasu waxaa la dhihi karaa ciidamo burudiya ayaa meel ka mid ah maamulka carqaada ku haya oo degan waa la dhihi karaa laakiin waxayse la yidhaha ma jiraan dhowr meelood ay degan yihiin shan sano ka badan ayna degan yihiin maca daalika goor ugu dambaysa hadda inay ama soo baxaan ama wax qabtaan ama dad maamulaana ma jirto cidna uma tagto cidna kama tala qaataan godkaasay ku jiraan markii mujaahidiintu ay waqti u helaan oo ilaahay u fudeeyana waa lagu garaacaa waddana ma maraan marka dadkaasi haddaba dad wax haysta maaha dad ayaga la haysta waaye waana dad maogta ay siyaasada ka waaweyn oo ay dadada ka riixayaan iyaga dad burundi iyo uganda wax ajendaha hadda iyagu ay soomaaliya ka yeelan karaan ama ay ka leeyihin ma jiraan nimankaasu marka ayaga isaga tacbaana halkaas asigoo ka hadlayay ciidamada burundi ee meelo kamid a gobolka shabeellaha dhexe ku sugan islamarkaasina dhowaan bilaabay in ciidamada dowladda federaalka ay ku amraan in saadka ay u soo gelbiyaan waxa uu sheegay in ciidamada soomaalida ee shisheeyaha la shaqeeya uu dhiigoodu raqiis yahay taasina ay keentay in shisheeyuhu uu miciin bido in uu iyaga ka dalbado inay saadka u waardiyeeyaan markii xaaladdu ku adkaatay waxaa marka la jira midaan ah in maanta nimankii soomaaliyeed ee murtadiinta ahay inay maciin bidaan ee ay dhahaan anagu ma bixi karne ee adunku baabuurta noo waardiyay iyo shidaalkii wax noo soo gudbiya oo weliba meelo manaadiq yar yar ah oo sida baclacad iyo agaarkeeda ah oo meelo ay lix toddoba sideed meelood ay ka degan yihiin siyeed kilomitr dhulaan dhamayn kilomitr u degan yihiin ay ku nabadgeli waayeen markaase waxay keentay inay dhahaan soomaalidii lagu laayo maadaama aysan ahayn dad xisaabtamaya waa dad raqiisa waa dad dadkoodii iyo dalkoodii iyo diinkii waalidkood u qabanaya nimanka rishtaran kusoo duula marka ayagaa raqiisa asbaabtaas daraaddeed way waxay hadda istaaf uga dhugteen iyo in ay nimankaanu ka caajiseen kana niyad jabeen dagaalkii ay naceen haddana amar ay uga baxaan dagaalkana inaysan lahaynoo macallinkii keena ilaa ay la noqoto iyaguna waxay ka mustawaro yihiin kuwan waddanka u dhashay ee ummadda baabi'inaya ee hoogga ummadda soomaaliyeed ah gobolka shabeellaha dhexe wuxuu ka mid yahay meelaha ciidamada shisheeye ay duulaanka ku joogaan laakiinse sidaas oo ay tahay kuma nabad galaan waxaana xusid mudan in marar kala duwan lagu qaaday weeraro qaar badan oo iyaga ka mida lagu laayay dowladda kenya ayaa halis ugu jirtay inay weyso milkiyada dekada mombasa kadib markii uu burburay qandaas uu shiinaha ku bixiya malaayiin dollar weriye maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa jira mashruuc ballaaran oo uu ku kacayo lacag dhan saddex dhibic laba bilyan oo ay maalgelisay dowladda shiinaha kaasoo qorshuhu ahaa in la dhiso waddo tareen oo casri ah islamarkaana isku xiri doonta gobollo badan oo kenya ka tirsan si uu dalxiiska dhaqaale badan ugu soo xaroodo dowladda kenya waxay rihaan ahaan u dhigatay dekadda bombaasa haddii ay bixin weydo qarashkaas oo uu shiinuhu deen ahaan ugu maalgeliyey waxaana hadda lagu wadaa in la bilaabo dacwad ka dhan ah kenya maadaama qandaraaskaas uu burburay shiinahana lacago badan ay kaga baxday musuq badan oo ka dhex jiray shirkada shiinaha qudheeda iyo mas-uuliyiin kenya u qaabilsanaa mashruucan oo soo bilowday sanadkii labada kun kow iyo tobankii ayaa sabab u noqday inuu joogsado shiinuhu waxa uu afrika ka wadaa maalgishyo halistooda leh islamarkaana uu ku bixiyo balaayiin dollar kuwaasoo mustaqbalka dambe lumin doona kaabayaasha dhaqaale oo halbowlaha u ah waddankooda waddamada deynta ugu badan uu ku leeyahay waxa ay kalayihiin angola labaatan iyo shan bilyan ethoobiya saddex iyo toban dhibic shan bilyan zambiya toddoba dhibic afar bilyan kongo toddoba dhibic saddex bilyan iyo suudaan oo uu ku leeyahay lix dhibic afar bilyan sidaas si la mid ah waxaa jira dalal badan oo malaayiin dollar deemiyo madaxda dowladda federaalka kuwaasoo lagu bixiyo magaca ummadda soomaaliyeed balse aan waxba loogu qaban waxaana muuqata in dadkaasi deynta bixinaya ay xili dambe sheegan doonaan qaar ka mid ah ilaha dhaqaale ee soomaalida kadib markii la siin waayo deyntooda xubinta ganacsiga ayaad goordhow dhegaysa doontaan balse markaan maamulka somalilan ayaa canaan kulol kala kulmay xukuumadda adisababa kadib markii la sheegay in wafdi ka socda masaarida ay gaareen magaalada hargeysa dhowaan sirdoonka itoobiya oo awood badan ku leh gobolada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa dowladooda u doosiyey xog muhiim ah oo qusaysa khilaafka ka dhexeeya dowladaha xabashida iyo masaarida abey axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa loo sheegay in hargeysa ay gaareen wafdi ka socda qaahira kuwaasoo maamulka somalilan ka dalbaday inay siiyaan goob istaraatiiji ah oo ay ka samaystaan sildhig milatari iyo arrimo kale itoobiya oo arrintaas aad uga carootay ayaa canaan kulal u dirtay muuse biixi taasoo ahayd dambaal si hoose loo gaarsiiyey madaxtooyada maamulka inkastoo siyaasiyiinta iyo dadka ka faallooda arrimaha afrika ay mustaxiil ku tilmaameen dagaal dhexmara dowladaha itoobiya iyo masar haddana waxaa muuqata in xukuumadda adisababa ay muujinayso taxadar gooni ah iyadoona cadaadis xooggan saaraysa dowladaha geeska afrika oo ay saameyn xooggan ku leedahay markaana waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya weriye maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan maanta ku eegaynaa hoos u dhac dhaqaale oo daran oo laga soo sheegayo waddanka itoobiya sicir barar iyo hoos u dhac dhaqaale oo baahsan ayaa laga soo sheegayaa dalka xabashida itoobiya sida ay wararku sheegayaan sarifka doolarka suuqa madow ayaa sare u kacay qiyaastii labaatan iyo laba boqolkiiba wuxuuna marayaa halkii doolar konton e t b kacdoonada qalalaasaha watay intay dhicin ka hor wuxuu halkii doolar marayay soddoni siddeed ilaa afartan e t b sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in bangiyada ku yaala dalka xabashida itoobiya ay xadiday lacagaha lagala baxayo bangiyada xabashida ayaa ah dowlad aan wax badan soo saar lahayn waxa ka baxna ay yar yihiin inta badanna waxay beertaan waxa ugu badan bunka iyo qaadka sicir bararkan laga soo sheegayo waddanka itoobiya ayaa ku soo aadaysa iyadoo koroona uu caalamka ka dilaacay oona saameeyey dhaqaalaha adduunka haba ugu badnaadeen yurub iyo ameerika intaasi waxaa dheer in waddanka itoobiya ay ka jiraan kacdoone ay wadaan orommada oo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda waxaana xusid mudan in mar sii horaysay ay orommada ku dhawaaqeen in ay furi doonin goobaha ganacsiga xubinta ganacsiga halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa raadiyaha alfurqaan baarlamaanka waddanka masar ayaa ogolaaday in ciidamo ka socda dalkooda loo diro waddanka liibiya kalfadhi ay yeesheen golaha baarlamaanka waddanka masar ee dowladda uu hogaamiyo cabdifataax xasiisi ayaa meel mariyey in dowladda masar ay ciidamo u dirto waddanka liibiya kulan deg deg ah oo ay si lama filaan ah u yeesheen baarlamaanka waddanka masar ayay ku tilmaameen in dowladda ay u fasaxeen ciidamo inay u dirto waddanka liibiya halkaas oo ay ka soconayaan dagaalo u dhexeeya xukuumadda alwifaaq iyo maleeshiyaadka khaliif xaftar baarlamaanka masar ayaa si aqlabiyada ku ansixiyey qaraarkan iyagoona sheegay in amniga masar uu halis ku jiro haddii xukuumadda alwifaaq oo ay taageerayso dowladda turkiga ay la wareegaan magaalada sirta ee dalka liibiya fadhiga golaha baarlamaanka masar ayay isugu yimaadeen waxaa ka horeeyay kulan uu magaalada alqaahira kula yeeshay madaxweynaha masar cabdifataax xasiisi odayaal la sheegay inay matalan qabaa'ilka dega waddanka liibiya siisi ayaa odayaasha u ballanqaaday inuu hubeenayo iyaguna ay tahay inay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka ah xukuumadda alwifaaq oo ah xukuumadda ay aqoonsan yihiin dowladaha ku midaysan qaramada midoobe maamulka siisi uu hogaamiyo ayaa taageero dhinac weliba ah la garab taagan dagaal ooga khaliif xaftar waxayna kasoo horjeedaan xukuumadda faayiz asiraaji oo ay taageerayaan dowladaha turkiga iyo qatar dhanka kale kulan ay isugu yimaadeen baarlamaanka xukuumadda alwifaaq ee taraabulis ayay ku cambaarayeen go-aanka baarlamaanka waddanka masar baarlamaanka xukuumadda alwifaaq wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay dadka liibiya u dhashay ee masar ka codsaday inay ciidamo usoo dirto waddanka liibiya iyagoona intaa ku daray inay iyagu yihiin cidda rasmiga ah ee matalaysa waddanka liibiya arrimahan ayaa ku soo aadayay xili xukuumadda alwifaaq ay ku guudisay inay si dhaqsi ah ku bilaabi doonto dagaal ay ku qaadayso magaalada sirta oo hadda gacanta ugu jirta dagaal og khaliif xaftar warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaanna waa inaga intaa